بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحول علي النوفر حد أه ما أنتو جمعاها إن الميسو قد بنو خطبة دي كبحدي مسجد الإيمان عوان كيدوها bacdu aadaabi asiyaam soomku aadaabta uu leeyahay wax ka mid ah ee uu noo galay fadiilatu sheekh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam axmed iid xafidahu allahu tacaala khudbaddan oo baxday taariikhdu markii ay ahayd labiyo tobankii bisha barakaysan ee rabadaan sannadda kun afar boqol labiyo soddonka oo ku beegan labiyo tobanka bisha siddeedaad sannadda labada kun iyo kowda falyatafadal sheekhu mashkuuran maajuura ina alxamda lilah naxmaduhu tacaala wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu fahuwa almuhtadi wman yudlil falan tajida lahu waliya murshida وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى أيا مهد إيا أمان ودن إسكاله إله نعمدا إيا خيرات كان رمضان النسوق أرسيي ee weli aynu ku jiro khayrkeedii iyo nicamteedii tirada badnayd falahu alxamdu waalminna waxaanaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa sidaa uu inoo soo gaadhsiiyey inuu khayr iyo camal saalixa inoogu khatimo oo uu inaga yeelo inta loogu dembi dhaafay naartana lagaga xoreeyey walaalayaal waxaa maanta aynu waxoogaa ka tilmaami doonaa biidni illaahi jalla sha'nuh bacdu aadaabi asiyaam soomku aadaabta uu leeyahay wax ka mid ah waayo walaalayaal cibaadatu sawm hiya cibaadatun jaliila waa cibaado aada iyo aada u weyn oo qiimo badan haadihi alcibaada waxaa lagama maarmaan u ah in qofka la imanaya uu laasimo aadaabta waxa weeyaan ay leedahay ha noqoto aadaabta waajibka ah ee qofka laga rabo mar walba inuu la yimaado ama ha noqoto aadaabta mustaxabkaa ee sunnada ah ee haddii uu ka tago aanu soomkii waxba noqonayn laakiin fadli iyo abaal badani u seegayo walaalayaal min haadihi alaadaab aadaabta mustaxabka ah ee ay sunnada tahay ruuxu inuu la yimaado waxaa ka mid ah al-iftaar afurka iyo in waxa weeyaan la ta'khiiriyo oo dib loo dhigo waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam inoo tilmaamay wahuwa saadiqu lmasduuq xilliga ruuxuu afuraayo iyo waxa uu ku afurayo iyo markuu afurayo waxa uu odhanaya uu ku ducaysanayo waayo diinteennu waa diin kaamil ah oo aan waxba ka tegin khayr oo dhan inoo caddaysay shar oo dhanna inooga digtay walaalayaal waxau rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh kama fi saxiixayni min xadiidi cumar ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal idaa aqbala alleylu min haahunaa waadbara annahaaru min haahunaa wagarabat ashamsu faqad aftara asaa'im waxa uu nabigeenna suuban yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa aqbala alleylu min haahunaa habeenka mugdigiisa ama madowgiisu jihadaa bariga marka uu ka soo qaabilo ee macnaha dulmatu lleyl ama madowga habeenku uu jihadaa ka soo muuqdo wa adbara annahaaru min haahunaa maalintiina halkaa ay ka daba jeediso macnaha iftiinkii waxa weeyaan iyo nuurkii maalinnimana xaggaa uu ka zuulo wagarabat ashamsu cadeeduna ay dhacdo faqad aftara asaa'im saddexdaa sifa marka la helo ruuxii soomanaa waa afuray oo wakhtigii soomkiisu waa dhammaaday waxaana soo gaadhay xilligii waxa weeyaan la rabay inuu afuro walaalayaal nebigu calayhi afdalu salaati wasalaam waxa uu ku xidhay iftaarka iyo afuridda ruuxa sooman calaamaad yacnii dadku caamo iyo culimaba ay wada garan karaan oo iftiinka maalinnimadii ee jihada galbeedka ka zuulaya ama ka baaba'aya iyo mugdiga habeennimo ee jihada waxa weeyaan bariga iska soo qabsanaya ruux kastoo eego in dhalihii waa garan karaa laakiin saddexda sifo sifada ra'iisiga ama asaasiga ah ee labada kaleba ay ku xidhan yihiin waa guruubu shams oo cadeeddu haddaanay dhicin dee ruuxu odhan maayo madow baan arko waan iska afurayaa laakiin sababta ugu horraysa ee labada kalena ay ku xidhan yihiin waa inay cadeeddu godka gasho marka ay cadeeddu godka gasho ayaa mugdigii iyo madowgii isa soo qabsanayaa oo iftiinkii dharaarnimana u zuulayaa oo xaggan u ka baaba'ayaa waayo nebigu waxa uu tilmaamay idaa aqbala alleylu min haahunaa waa jihata almashriq wa adbara annahaaru min haahunaa waa jihata almaqrib wagarabat ashamsu marka guruubu shams waa cillada ay labada kale ku xidhan yihiin oo marka ay dhacdo ayaa labada kalena la helayaa walaalayaal xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa mar hadday cadeeddii dhacdo oo iftiinkii maalinnimo u zuulo oo madowgii habeennimo u soo galo in ruuxii saa'imka ahaa laga rabo inuu afuro laakiin aan loo baahnayn inuu sii soomanaado walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh laa yazaalu اnnaasu bikhayrin maa cajalu اlfitra rawaahu اlimaamu اlbukhaari wa muslimu fii saxiixayhima min xadiidi sahli bni sacdin waxa uu nebigu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam ummaddu khayr ka zuuli mayso inta afurka ay dadejinayaan inta ay afurka dadejinayaan ka zuuli maayaan khayr idan sunnatu rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam waa tacjiilu liftaar mar alla marka cadeedda godka lagu hubsado in afurka la dedejiyo xataa mu'adinku hadduu habsaamo oo wakhtigiisa uu ka dib dhaco yacnii dadku yacnii waajib kuma aha inay sugaan ee waa inay cadeed dhaca uun hubsadaan laakiin mu'adinku waa mu'taman waa ruux la aaminay oo dadku cibaadadooda iyo camalkooda ay ku aamineen waajibka saarani isaga ayay tahay inuu hubsado oo calaamaadka uu la socdo oo markay cadeeddu sidaa u dhacdo aanu ka dambayne u aadaamo laakiin haddii ay dhacdo in dib loo dhigo aadaanka sida shiicada oo kale waayo afurkooda xidigahay la sugaan ilaa cirka xidiga ay ku arkaan maba afuraan waayo waa khilaafu sunna waana dariiqa shiicada laakiin dariiqa sunnada nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa weeyi mar alla markay cadeedu godka gasho in la dedejiyo afurka walaalayaal waxa isweydiin la haddaynu fahamnay dedejinta afurka la dedejinaayo afurka laftiisa ma laga degdegayaa mise si deggan oo tartiibaa loo cunayaa waxay sunnadu tahoo nebigu ina amray in afurka loo degdego laakiin in laga degdego laynama amrin waxaynu taa u baraarujinaynaa dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inta xabadda saambusaha ama timirta afka uu gelinaayo inay dhib ku tahay oo uu salaada ku soo ordo dadkii oo cafuraya markuu u yimaadana uu yidhaahdo war salaadda ina dhaafaysae salaada gala arrinta noocaasiina waa khalad waayo wakhtiga maqhribku wakhti sidaa u cidhiidhiya oo baxaya ma aha inta la afuraayo ee qofku ka boganaya afurkiisa wakhtigii maqhribkuna waa joogaa walaalayaal waxay markaa sunnadu tahay in afurka loo degdego oo markay sidaa u dhacdo afka la saaro laakiin in laga degdega ma aha waa in si deggan oo tartiiba loo cuno oo marka laga boogto salaada maqrib la galo waayo waxaa la rabaa ruuxii saa'imka ahaa maantaoo dhan isagoo wax cunay oo cuntada aan dib u sii eegayn oo naftiisu aanay maqnayn oo wixii uu u baahnaa qaatay inuu si deggan u galo salaada walaalayaal waxay isweydiin la haddaba bima yafturu saa'im ruuxii haddaba soomanaa muxuu ku afurayaa waxaa ku sugan sunanu tirmidi wa abi daawuud min xadiidi anas ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam kaana yafturu calىa ruطabaatin qabla an yusallii fain lam takun ruطabaat facalىa tamaraat fain lam takun xasaa xasawaati min ma nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu ahaa sida xadiidkaa sunanta ku sugan ee waxa weeyaan anasu warinayo waxa uu nebigu ahaa yafturu calىa ruطabaat mid ku afura timirta noocaa rutabkee qoyan waxaa rutabka la yidhaha timirtu markaa ugu horrayse ay soo go'do ee ay qoyan tahay ayaa rutab la yidhaha laakiin marka ay raagto ama wakhti badani ka soo wareego dee waxay noqonaysaa ay angegto tamra tamaraad markaa mawsimkaa timirtu ay soo go'do ayaa rutabka la helaa markaa nebigu waxa uu ahaa haddii markaa rutabkaa la helayo oo wakhtigii timirta ay tahay xilligii midhaheedu uu soo go'ayey waxa uu ku afuri jiray calaa rutabaat timirtaa qoyan ee rutabka ah ayaa uu ku afuri jiray fain lam takun rutabaat fa calaa tamaraat haddii aan lahayn rutabkaas oo timirtaa qoyan la waayo taa angegan ee sanadkao dhan wakhti kasta la helayo ayuu isaga afuri jiray waayo timirta kale ee jaafka ah ama angegani dee xilli walba waa mutawafir oo waa la helayaa laakiin ta rutabku iyadu xilligaa mucayankaa ayay ku gaar tahay markaa rutab ayuu ku afuri jiray haddii aanu hayna facalaa tamaraat timirtaa angegan ee caadiga aynu haysanaynu wada naqaano ayaa uu rasuulku ku afuri jiray sala allahu calayhi wasalam fa in lam takun haddii timirtaa angeganna la waayo xasaa xasawaatin min maa biyo ayaa dhowr jeer uu kaba jiray xasawaad waa jamcu xaswa waana aljurcatu min almaa kabashada biyaha la kabanaayo weeyaan xasawaad markaa nebigu haddii rutab u waayo oo timir u waayo biyahaas ayuu dhowr jeer kaban jiray oo uu ku afuri jiray walaalayaal waxaa halka aynu ka fahmaynaa in sunnada rasuulku tahay sala allahu calayhi wasalam haddii rutabkaa qoyan la haysto in lagu afuro timirtaa nooca rutabka haddii aan iyada la haysan timirtaa caadiga ah in lagu afuro labadaba haddii la waayo biyo caadiya in lagu afuro macnuhuna ma aha wax kale yaanu cunin oo wixii kale uu haysto hadday saambuuso tahay hadday xabxab tahay hadday cunto kale tahay waa u furan tahay laakiin waxaa laga warramayaa waxa ugu horreeye calooshiisa gelaya ee uu ku bilaabayo weeye markaa rutabka ama timirtu waa inay ugu horrayso haddaan lahayna waa inuu biyaha ku horraysiiyo dabeed wixii kale u raaciyo sirta ama sababta timirta waxa weeyaan laynoogu suneeyeyna waxa weeye yacnii timirta awoodda uu ka helaayo qofka saa'imkii waa mid aad iyo aad u badan oo sir cajiiba ayaa ku jirta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku beeray sidaa darteed ayaa sunnadu ay tahay waxa ugu horreeye calooshaada gelaysaa inay timirtaa noqoto xataa markaad suxuuranaysana waxa ugu dambeeye calooshaada gelayaa iyada inay noqoto waayo awoodda aad ka helaysa ayaa fara badan walaalayaal haddii aynu fahmnay degdega afurka iyo waxa lagu afuraayo xaalatul iftaar maxaa sunno ah inuu ku ducaysto ruuxu waxaa sunanu abi daawuud ku sugan xadiidka ibnu cumar uu warinayo kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yaquul waxau rasuulku ahaa mid yidhaahda marka uu afuraayo dahaba الdama wabtallat اlcuruuq wahabata اlأjru in shaa allah yacni nebigu sala allahu calayhi wasalam ducadaas ayuu akhriyi jiray xaaladda uu afurayo macnaheeduna waxa uu yahay dahaba adama haraadkii waa tegey oo ruuxii mar hadduu afuro dee waxa weeyaan calooshiisii way qoyeysaa haraadkiina waa ka tegayaa wabtallat alcuruuq xididadiina waa qoyeen oo angeygii gaajada iyo haraadku u sababay ayaa ka ba'aya marka uu biyo iyo cunto iyo cabbitaanba uu cuno wa habata alajru in shaa allah abaalkiina waa sugnaaday in shaa allah oo macnaha qofkii maanta oo dhan soo soomanaa dee haddii ikhlaas iyo mutaabaco uu la yimaado abaal weyn ayaa u sugnaaday oo ilaahay agtiisa u yaalla waxaa markaa sunnadu ay tahay xaaladda iftaarka ducadaa kooban ee saddexda cibaaro ama saddexda jumlo ka kooban saddexdaa erey inuu ruuxu xafido oo uu akhriyo dahaba aldama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah walaalayaal aadaabta mustaxabka ah haddii afurka iyo dedejintiisu ay ka mid tahay waxa kaloo ka mida min alaadaabi almustaxabba aadaabta kale sunnada ay tahay saa'imku inuu la yimaado waa ta'khiiru suxuur waa suxuurta inuu dib dhigo asaxuur haddii la yidhaahdo bilfatxi waa ma'kuulkii ama wixii la cunaayey ee lagu suxuuranayey alsuxuur bidammi haddii siinka la godana waa akligii ama cuntada lafteedii oo waa masdarkii walaalayaal waxaa saxiixaynka ku sugan xadiidka anas ibnu maalik uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka waxa uu nebigu yidhi war suxuurta waayo suxuurta waxa ku sugan barako way barakaysan tahay xataa mar keliya yacni kabasho biyo aan aha noqotee haddaad wuxuun ku suxuurato ilaahay baa kuu barakaynaya maalinnimadii oo dhan awoodda iyo waxa weeyaan tamarta aad ku socoto ayaa aad ka helaysaa suxuurtaa waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kama fii sunani abi daawuud min xadiidi abi hurayra nicma saxuuri lmu'mini tamru ruuxa muuminkii wuxuu ku suxuurta waxa ugu wanaagsan timirta sida ay sunnadu u tahay in lagu afuro ayaa in lagu suxuurtaana ay sunno u tahay saynu hore u soo tilmaannay awoodda iyo tamarta saa'imku uu ka helaayo darteed waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaab aklatu الsaxr rawaahu اlimaamu muslim min xadiidi camr bni اlcaas waxa uu nebigu yidhi calayhi afdal الsalaati wasalaam soomkeenna haddaynu ummadda nebi moxamed nahay iyo soomka nimankii ahlulkitaabka waxa lagu kala sooco ee aynu ku kala duwannahay waxa weeyi aklatu saxar suxuurtaa aynu cunayno ayaa lagu kala soocayaa soomka ummadda nebi moxamed iyo soomkii ahlulkitaabkii hore walaalayaal haddaba in la suxuurto hadday sunno tahay suxuurta goormay tahay waxa weeyaan in la suxuurto ma in la dedejiyo habeenka awalkiisa la cunaa mise habeenka bartankiisa mise habeenka qaybta u dambaysa ee waa beriga xiga waxay jawaabtu tahay sunnadu waxa weeyaan suxuurta in la dibdhigo oo waa beriga uun aadaanka salaada subax in yar laga hormariyo arrinta noocaasa waxaa u daliila xadiidka imaamu albukhaari uu warinaya can abi qataada can anasin radia allahu canhu ana nabiya allahi wa zayd bna haabitin tasaxaraa waxaa xadiidka anas ibn maalik uu warinayo uu yidhi nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam iyo zayd ibnu haabit ayaa wada suxuurtay waxa uu idhi falamaa faragaa min suxuurihimaa markay nebi moxamed iyo zayd ibnu haabit suxuurtoodii ka faaruqeen ee ay dhammaysteen qaama nebiyullaahi ila asalaati fasallaa rasuulku salaaddii intuu u kacay subax ayaa uu tukaday qultu lianasin kam kaana bayna faraaqihimaa min suxuurihimaa wa bayna dukhuulihimaa fi salaa waxa uu abuu qataada yidhi waxaan anas ku idhi oo raawiga xadiidka warinayaa intee qadar intee leeg baa u dhaxeeyey markii nebiga iyo zayd ibnu haabit ay suxuurta dhammaysteen iyo salaaddii subax markuu nebigu galay intee u dhaxaysay qaala qadru maa yaqra'u arajulu khamsiina aayah waxa uu anas ibnu maalik yidhi radia allaahu canhu waxaa u dhaxaysay qadar ninkuu ku akhriyi karo konton aayadood qof aan deg degna u akhriyeyn aayarna aan u akhriyeyn laakiin si dhexdhexaad oo mutawasida qur-aanka u akhriyayaa inta uu konton aayadood akhriyo ayaa u dhaxaysay suxuurtii nebiga iyo zayd iyo waxa weeyaan salaaddii subax runtii waa qadar aada u kooban oo labaatan daqiiqo ama shan iyo labaatan ama rubuc saac aan ka badnayn muhiimkuna waxa uu yahay in suxuurta dib loo dhigo oo waa beriga un layska eego innaku waxaynu caado ka dhigannaa tobanka dambe waaga ayuunbaa layska eegaa laakiin labaatanka hore waa la dedejiyaa laakiin saxdu waxay tahay soddonka ramadaanba waa beriga ayuunbaa layska eegaa oo sunnadu waxa ay tahay in suxuurtii dib loo dhigo waayo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa xilli hore intay suxuurtaan in waaguba u beriyo iyadoo calooshoodii ay madhan tahay oo ay gaajaysan yihiin xikmadda suxuurtuna waxay ahayd ruuxa maantoo dhan soomanaanaya ee haddana cibaadaadkii kale iyo salaaddii iyo qur-aankii iyo adkaartii ay u raacayso inuu helo awood iyo tamar uu ku cibaadaysto walaalayaal markaa sunnadu waxa ay tahay in suxuurta la ta'khiiriyo oo dib loo dhigo taasi ayaa sunno ah waxaana dhammaanteen ina saaran inaynu sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam aada iyo aada ugu dadaallo waxaa kaloo arrintaas sii caddaynaya xadiidka sunanta ku sugan fii sunani abi daawuud waxa weeyaan caaisha radia allahu canha imaamu lbukhaarina uu soo saaray waxay caaisha lahayd ina bilaalan kaana yu'adinu bileyl yacnii bilaal habeenkii ayuu addimi jiray xilli habeennimo waaguba aan u baryin faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kuluu washrabuu xataa yu'adina ibnu ummi maktuumin waxa uu rasuulku markaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh cuna oo cabba ilaa cabdillaahi ibnu ummi maktuum uu ka aadaamayo fainnahu laa yu'adinu xataa yaطluca alfajru waayo cabdillaahi ibnu ummi maktuum ma aadaamo ilaa waagu uu beriyo oo xilligii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laba mu'adin ayaa jiray yacnii aadaanu bilaal iyo aadaanu ibnu ummi maktuum yacnii daakiraad iyo adkaar iyo wax ka horreeyoo la akhriyaa ma jirin laakiin bilaalna waxa uu aadaami jiray aadaanka hore al-aadaanu alawal waana kaa la leeyahay iska cun oo iska cabba waayo waa habeennimo aadaanka labaadna waxa uu ahaa kaa cabdillaahi ibnu ummi maktuum waana aadaanka salaada subax marka halkaa waxaa laga qaadanayaa in cuntadii iyo cabbitaankii laynoo furay oo inoo bannaan tahay ilaa inta waagu ka baryayo waxay waafaqsan tahay hadalka alla uu yidhi subxaanah wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswadi min alfajr huma atimu siyaama ila alleyl waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi cuna oo cabba ilaa waxa weeyaan iftiinka maalinimo iyo mugdiga habeenkii idiin kala caddaanayo ee waagu uu ka baryayo dabadeed soomka dhammaystira ila leyl ilaa habeenkii waa intay cadeedu ka dhacayso soomka waxa weeyaan taam yeela walaalayaal waxay markaa sunnadu tahay in afurkiina la dedejiyo suxuurtiina la ta'khiiriyo khayrkiiyo wanaagguna wuxuu ku jiraa hadyiga iyo dariiqa nebiga in la qaato wakhayru اlhadyi hadyu muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam waastaqfir اllah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal waxaa aadaabta waajibka ah ka mid ah ee qof kastoo sooman waajib ay ku tahay inuu la yimaado ficlu maa awjaba allahu calayhi min alcibaadaati alqowliyati waalcamaliya wa ahamuha asalaa aadaabta ugu horraysa ee waajibka ku ah ruuxa sooman waxa ka kow ah inuu ruuxa saayimkii la yimaado wixii lagu waajibiyey ee cibaadaad ah qowlan wa camala cibaadaadka qowliga iyo kuwa camalka aba inuu la yimaado waxaana ugu muhiimsan cibaadaadka camaligaee layna saaray waxaa ugu muhiimsan cibaadada salaada asalaa waa cibaadada ugu muhiimsan ee ina saaran waxa ayaan darro ah ruux waxa weeyaan sooman oo waan soomayaa leh oo haddana bilaa salaada waayo innaka caadada dadka sida haalibkaa u caadadii waxa weeyi rabadaan hadday soo gasho in la wada soomo laakiin caado inooma aha in la wada tukado waxaa laga yaabaa xataa inta bisha ramadaan soo gasho masaajidkuna in waxa weeyaan bisha ramadaan markay baxdo ay masaajidka ka baxaan waana ayaan darro markaa waajibaadka ugu horreeya aadaabta waajibka ee saa'imka laga rabaa waa inuu cibaadaadkii la yimaado waajibka ku ahaa oo salaadda ugu horrayso waxaa kaloo aadaabta waajibka ah ka mida tarku maa xarama allahu calayh wax allo wixii qofka saa'imkaa laga xarimay waa inuu ka fogaado hadday beentii tahay hadday xantii tahay hadday namiimadii tahay hadday tahay macaasidii kale wax allo wixii muxaramaad ahaa naftiisa waa inuu ka xakameeyo walaalayaal waxaad ogaataan soomka xaqiiqigii inaanu ahayn soomka caloosha ee cuntada iyo cabbitaanka oo keliya balse soomka rasmigii waa sowmu ljawaarixi kullihaa inay xubnaheennoo dhammi wada soomaan oo afkaagu uu soomo oo dhagahaagu ay soomaan oo indhahaagu ay soomaan oo xubnahaagaoo dhan xaaraan aad ka ilaaliso jaabir bnu cabdillaah wuxuu lahaa radia allahu tacaala canhu wa ardaah idaa sumta falyasum samcuk wa basaruk wa lisaanuk markaad soonto maqalkaagu ha soomo oo xaaraan ha ku dhagaysan indhahaagu ha soomaan oo xaaraan ha ku eegin wa lisaanuk carabkaaguna ha ka soomo cani ilkadibi waalmaxaarim beenta iyo baatilka iyo xaaraanta ha ka soomo walyakun calayka sakiinatun wawaqaar dushaadana ha ahaato deganaansho iyo xasiloonaan wadacanka adaljaar dhibaatada jaarka iyo adyadooda iyo dulmigoodana iska ilaali walaa yakun yowmu sawmika wa yowmu fitrika sawaa'a maalinta aad sooman tahay iyo maalintaad afuran tahayna yay isku mid noqon ee ha kala duwanaadaan waayo waa ayaan daro qof la kala garan waayey miyuu soomaya mise wuu afuran yahay qof soomkiisii u diidi waayey hadalka xun iyo ficilka xun qof wuxuu doono samaynaya isagoo saa'ima ayaan darro weeyi sidaa darteed ayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam arrinta noocaasa u tilmaamay akhraja alimaam ibnu khusayma wabnu xibbaan fii saxiixayhima min xadiidi abi hurayrata ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal ina asiyaama ina asiyaama laysa can alakli waashurbi faqad inama asiyaamu can allagwi waalrafath fain saabaka axadu aw jahila calayk faqul inii saa'im inii saa'im walxadiidu fii saxiixi targiibi watarhiib waxa uu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh laysa inama laysa asiyaamu can alakli waashurbi faqad ina asiyaama laysa can alakli waashurbi faqad waxa uu nebigu yidhi soomku ma ahaanin soomka xaqiiqiga ah ee dhabta ah ee dhammayska tiran ee afdalkii ma aha in cuntada iyo cabbitaanka oo keliya laga soomo yacnii soomka dhabta ee xaqiiqiga ee kaamilkii kaa ma aha oo haddaa waa kee inama soom inama asiyaam can allagwi waalrafath soomka dhammayska tiran ee kaamilkii waa ka iyadoo cuntadii iyo cabbitaankii laga soomay la raaciyo in xumaantii iyo xaaraantii iyo baatilkiina laga soomo laqwigii in laga soomo oo hadalkii xumaa ee baatilka ahaa kii maalaayacniga ahaa inaad naftaada ka soonsiiso oo aad ka soonto in laga soomo can irafath rafath waxaa lagu fasiray muqadimaadka jimaaca hadalka dumarka lagula hadlo ee hordhaca waa galmada ama jimaaca rafath waa lagu fasiray waxaa kaloo rafathka lagu fasiray yacni alqowlu alfaaxish hadalka foosha xun ee aan wanaagsanaynna rafath baa la yidhaa macnuhuna waxa uu isugu imanayaa inuu ruuxu ka soomo baatilkii iyo hadalkii xumaa iyo xaaraan oo dhan soomka dhabtii wakaa waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waayo waxaa laga yaabaa ruuxu inuu yidhaahdo oo miyaa nabadgelayaa anigaba af iyo addinba waa laygu dulmiyayaaye maxaad yeelaysaa waxa uu rasuulku yidhi fain saabaka axadun aw jahila calayk haddii ruux ku caayo ama kugu soo xadgudbo faqul inii saa'im inii saa'im laba jeer ayuu rasuulku celiyey waxaad tidhaahdaa war waan soomanahay waan soomanahay waxaad dareensiinaysaa inaad u jawaabto ama aad ka aargoosato kuumay diidin cabsi aad ka cabsanayso kaamanay mancin dacfi iyo itaaldarro ku haysaa laakiin waxa kuu diiday in wuxuu kugu sameeye aad la qaabishood kala hor tagto cibaadada soomka macnaha waxa ku dabraya ee kuu diidaya inaad la ficiltantood la qasataa soomka inay tahay baad dareensiinaysaa markaa faqul inii saa'im ama afka ka dheh ama qalbiga ka dheh ama labadaba israaci laakiin xaqiiqadu waxay tahay uun oo lagaa rabaa in soomkaagu kaa manciyo dadka xumaanta ay kugu samaynayaan mid la mida inaad kala hor tagto waayo adigu soomkaagaad ilaashanaysaa haddii qofkani isagu aanu daniya muraadka lahayn soomkiisa waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fii sunani abi daawuud min xadiidi abi hurayra man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi wاljahla falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah ruuxa aan isaga tegin hadalka beenta ah iyo ku camalfalkiisa iyo xadgudubka iyo xaaraan oo dhan waayo jahligu waxa uu caam yeelayaa jamiica almacaasi lianna almacaasi laa tasduru ila can jahlin waxa uu nebigu yidhi markaa calayhi afdalu salaati wasalaam ruuxa beenta iyo xumaanta iyo dhaqanka xun iyo xadgudubka aan iskaga tegin falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabah ilaahay dan kama leh waxa weeyaan inuu cuntadiisa iyo cabbitaankiisa isaga tago iyo inaanu ka tegin macnaha ruuxa noocaasa ee afkiisa iyo addinkiisa aan ilaashanayn ee caloosha uun ka sooman soomkiisu qiima iyo qadar ma leh walaalayaal waxaynu halkaa ka fahmaynaa soomka qiimaha leh soomka qadarka weyn ku fadhiya soomka ajriga iyo abaalka laga helayaa waa soomka laga soomo fi daahiri waalbaatin kor iyo hoosba waa soomka xubnahoo dhamme ay soomaan maaha caloosha iyo farjiga oo keliya soomkaasaa qiimo leh waxaa kaloo rasuulku lahaa salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fii saxiixi اljaamici min xadiidi abi hurayra ruba qaa'imin xaduhu min qiyaamihi الsahar wa ruba saa'imin xaduhu min siyaamihi اljuucu wاlcatash allahu akbar bal xadiidkaa u fiirsada si aad ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan si aad u ogaataan cibaadaadku inaanay ahayn madaahirta iyo muuqaalka guud laakiin cibaadaadku inay xaqaa'iq iyo macaani hoose leeyihiin oo la rabo in hoos loogu dhaadhaco waayo waayo dee soomow soon ma tahay uun ma aha yacnii inaad soontay uun muhiimku ma aha laakiin soomkaagu soomkii saxda ahaa inuu noqdo weeyi inaad tukato uun ma aha laakiin salaadaadu salaaddii rasuulka inay noqoto weeyi waxa uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ruba qaa'imin xaduhu min qiyaamihi الsahar fara badanaa nin habeen leyl cibaado u taagnaa oon seexanba oo dheefta ama wuxuu ka faa'iiday qiyaamkiisaasi uu yahay soo jeeduun wax midhaa ama abaal aan ka goosan wa ruba saa'imin fara badanaa nin maantoo dhan soomanaa oo xaduhu min siyaamih waxa soomkiisa uu ka dheefee uu ka faa'iiday ay tahay oo keliya aljuucu waalcatash oon iyo gaajo wax kale aan ka faa'iidin walaalayaal waxaa xadiidka aynu ka fahmaynaa yacnii cibaadaadku inay macaani iyo xaqaa'iq leeyihiin la rabo in hoos loogu daadego soomkaaga waa inaad ka fiirsato siduu yahay ma waafaqsan yahay kii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam salaadaada waa inaad isweydiiso qiyaamkaaga waa inaad isweydiiso haddaanad ikhlaas la iman oo ilaahay dartii aanad u cibaadaysan haddaanad mutaabaco la iman oo cibaadada aanad nebiga kaga dayan sala allahu calayhi wasalam cibaadadaadu cibaado raad iyo midho leh noqon mayso walaalayaal marka cibaadadeenna soomku ugu muhiimsan yahay maalmahan aynu ku jiro aynu ilaashanno si aynu midho wanaagsan uga goosanno wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibuhu wayardaah rabbanaa aatinaa fi اddunyaa xasanah wafi اlaakhirati xasanah waqinaa cadaaba annaar allahuma اnsur اlislaama wاlmuslimiin وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين مسلمين تدباتي سنة أبارو هيسان إلهي وكدلقات إلهي وكدلقات رحمة هذه النحريس هذا إلهي وكعاميال وحي دباتي كربا هيسة الله وكدلقات قال هذا إيه إنت الله الماشنا الله يوشبي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم